ta aan daliilkaba lahayn qawlkaba aan laga haynin in looga soo saaro daliil bannaanta waa qawlka ilaahay mukharaj waa asxaabtii madhabka ah waa baabkii qiyaaska oo kale ilxaaqa la odhan jiray markaanu baabulqiyaas joognay oo daliil maaragtay mansuusa oo cilla iyo wax wataba wax leeleyshanay mid kale markaa baabulxaaqaasi madhabka dhexdiisa noqonaysa adoo qolihii asxaabta madhabka ayaa taa nadiirkaa mar haddaan qowl looga hayn tan taa u dhalantee nadiirka ayaa la ilxaaqinayaa adoo laga dabagelinaya marka masaladaas buu ka hadlay oo saasaa la yeelaya awilkaasaa qowl mukharajo markaa qowlkii mukharajka waa qowlkii imaamku noqonaya qiil qiil qowl waxaa ka soo hor jeedaa qowl isagu leeyahy maaha baa muqaabil noqonaya waayahay waxay kaloo ka hadlaan oo isku sii hayaan oo ma loo nisbayn kara haddaynu qabanno inay bannaan tahay qowlkaa mukharajka ahi ee maxaanku ahay lagu soo saaray nadiirka masaladii aan jirin aan loo haynin deliil imaamka xaggiisa laga haynin lagu soo saaray ma loo nisbayn karaa dhowto qawluhu ma la odhan karaa saas ka hadlay wuxuu uhi wain lam yucraf haddaan loogayn ilmujtahidi qowlun haddaan loogayn fii masalatin laakiin ee fii nadiiriha yucrafu loo og yahay qowlun fii nadiiriha loo og yahay fa huwa qowlkaa nadiirka ahi qowluhu qowlkiisii weeye almukharaju lagula soo baxay fiihaa yacnii lagala soo baxay fiihaa fi lmasalati cala asaxi qowlkaas haddaan qabanno wal asaxu sida asaxa ah laa yunsabu loo nisbayn maayo ilayhi isaga muطlaqan xaalu iyo midaan kala qaadayn loo nisbayn maayo bale muqayadan yunsabu waa loo nisbeeyaa muqayadan xaalu iyo qowlkaas mid la qayday oo la odhanaya dee waa qowl mukharaja iyo waxaa la odhanaya marka waxay ka hadlayaan oo leeyihiin ma loo nisbayn karaa marka haddaba qowlkaa mukharajka ah ma loo nisbayn karaa qaarkood way diidan yihiin oo waa mada oo ay waxaa dhici karta bay leeyihiin xun farqi inuu jiri karo farqi daahir oo haddii la dib loo eego oo maqhadka khilaafka waxay leeyihiin laazim اlmadhabi huwa madhabun maya mise ma aha oo sida raajixa way laazim اlmadhab laysa bimadhab markaas wax ka ratimayaan oo macnaha dee waa la laaziminaya oo qowlkaas inuu qowlkiisii yahay waayahay marka waxaa weeyaan qaarna waxay leeyihiin waa loo nisbaynaya markaa halkaa qudhida waxaad moodaa inay ku jirto aqwaalo dhowr inay ku jiraan waa loo nisbaynaya muطlaqan loo nisbayn maayo muطlaqan waa loo nisbaynaya muqaydka waa saddex marka ah markaa laba qowl buu dhigtay lakin saddex baad moodaa inay ku jiraan saddex qowl wey oo muqayad ahaan baa loogu nisbaynayaa oo waxun baa la odhanayaa dee waa qowl mukharaj ah qowl mukharaj ah iyo waxaasaa la odhanaya wa min mucaaradati nasin aakhara linadiiri tansha'u uruqu wa min mucaaradati nasi nas caariditaankii naskaasoo aakhara kae linadiiri mid kaloo u dhigma u caarido tansha'u waxaa ka dhasha aطuruqu turuqda ay ka dhasha oo marka halkan waxaa jira waxa la yihahdo qowl mukharaja iyo uruq baa jira duruqdii baa haddana ka hadlaya watansha'u طuruqu min nasayni tacaaradaa fii mushtashaabihayni waa kiilada maraaqiguna yani waxaa weeyaan laba nas oo tacaaruday oo waxoogaa shabahna ka dhaxeeya oo tacaarud ah halkaasaa waxaa ka dhasha waxa la yidhaha aqwaal aqwaal baa ka dhasha oo imaamu shaafici raximah اllahu tacaala ayaa maalan masale ayaa wuxuu keenayaa nas hadal buu ku odhanaya oo kaga hadlaya masaladaas nadiirkeedana wax u dhigmo oo markaa mucaaridayana meesha uu keenaya markaas raggii asxaabta hadday iskhilaafaan ayaa qaarna labada nas bay sugayaan oo waxay leeyihiin farqi baa u dhexeeyo mid walba waa qowlun waaxid ama waa qowl mid walba gaarkiisa qowl waaxid u odhanayaan ama waxa weeyaan mid walba qowl mansuusa iyo qowl mukharaj ay u soo saareen tusaale haddaynu soo dhowayno hadduuna yidhaahdo ahlaltu ka ihlaali fulaanin ixraamka oo kale waxaan xidhay xidhashadii hebel oo kale waana sida dee xadiidkaba ku qodantae saxa ah markuu caynkaa yidhaahdo waxaan xidhay xidhashadii hebel oo kale ixraamkaas waa ansaxay masaladaas markaa shaafici waa nas u ku hadlay waayo wuxuu ley waa yasixu waxaa kaloo jira masaladaa mid u eg laakiin tacaarudaysa oo hadduu yaa طallaqtu ka طalaaqi fulaanin waan furay sida طalaaqa hebel oo kale waxba ansixi mayso waxba ka fur maayaan wad garay soo maa ma tacaarudsan mise ma tacarudsanaa waa tacaarudsan yihin mar horta labadaas waa laba nas waa qawlaani baa la odhanaya mogta way markaase waxay haddana sameeyaan oo yidhaahdaan ee waxa la takhriij bay samaynayaanoo hadday doonaan ee naskii talaaqa bay xaggan ku takhriijinayaan ixraamka oo ahlaltu ka ihlaali fulaanin laa yasixu waa qowl mukharaj bay leeyihin waxay kula mid tahay dallaqtu ka talaaqi fulaanku isaan ansixi jirin oo madhabku qabay bay halkaa takhriij ka dhigeen markaasay ku leeyihin waxaa ku sugan fi lmadhabi qowl mansuusun wa qowl mukharaj oo qowlka mansuuskaana dee waa ka hadlaayo ahlaltuka ilaali fulaaninba inuu ansaxaya ah qowl mukharajna waxa weeye qowlkaa laa yasixu ah oo xagaad ka keenteen dee waxaa jiray inuu madhabku qabo haddii ninku cibaaradaa ku hadlo dallaqtuka talaaqi fulaani inaan ansaxay sida kalena dee cagseeda u wad oo dallaqtuka talaaqi fulaanin qowl mansuusa muxuu noqonayaa waxaa weeye dee inaan ansaxayn qowl mukharajana kii xajka oo soo raroo halkaa ka takhriijo markaas waxay ku leeyihin de waxaa bannaana ansaxayo oo mansuusaha madhabka yani ahaalatuka ilaali ee zaydin haddaad tidhaahdo in qofka exraamkiisa xidhmayo dallaqtuka talaaqi fulaaninna halkaa raac iyadana qowl mukharaja markaasaa mid walba qowl mukharaj iyo qowl mansuus ay dhigeen ragna waxay leeyihiin may waa waa nasayni labada nas qowlan waaxidan bay odhanayaan fi lmasalati qowl waaxid markay joogaan maxaan ku dhahay talaaqa markay joogaan exraamka caynkaas odhanaya oo marka ay leeyihiin qowlkii takhriijka meesha ka saaraya marka masaa'ilka waa meelaha marka aqwaal halkaasoo kale aqwaal bay yidhahdaan marka caynkaasoo kale waayahay wاtarjiixu taqwiyaةu axadi طariiqayni wاlcamalu biالraajixi waajibun waqaal qaadi ilaa maa rujaxa dannan halkana markaa tarjiixu gelayaado wuxuu yidhi wاtarjiixu tarjiixu raajixyeelidii taqwiyatu axadi طariiqayn labadii ariiq labadii deli buu jeedaa danniyeynkaa midkoodoo la xoojiye ayaa la yidhahdaa waalcamalu camalfal biraajixi ka raajixa lagu camalfalaana waajibun weeye oo marka marjuuxa loo eego ama markaa dee lagu raajix yeelo qaطci ama danni ha lagu raajix yeelo labada طaraf ay is hayaan waayo marka wuxuu leeyahay markuu horta tacaadul ka soo hadlay halkan wuxuu gudagelaya tarjiixii tarjiixu maxaa tahay waa taqwiyatu axad طariiqayn buu labadii mutacaaridaynka ahaa oo طaraf ka mida la xoojiyo ee baydaawi oo kale bilamaaratayni uu ka cabirayeen waana daliilada danniyeyn waxa weeyaan ayaa tarjiix la yidhaahdaa ku camalfalka raajixana waa waajib taqwiyatu shiki hiya tarjiixu waawjaba alahda bihi صaxiixu waayo waqaal qaadi wuxuu yidhi qaadiga abubakr baaqilaani haddii qaadiga la idaaqo usuulka maxayuu nidhi waa baaqilaaniya wa qaala alqaadi ilaa maa rujixa dannan ilaa maa kii mooyaane rujixa la raajix yeelay dannan danni ahaan la raajix yeelay oo kaa camalkiisu in lagu camalfalo waajib maaha oo marka halkan id cille laa tarjiixa tarjiix ma jiro bidannin danni wax lagu raajixel cindahu agtiisa wa cinda alqaadi oo wuxuu ku leeyay labadan deliil ee tacaaruday haddii midkoodka kale laga raajix yeelo daliil qadcigana lagu raajixiyo kale wax kaleo lagu xojiyey ah sida taqdiimu nas cala alqiyaas oo kale oo naskii dee waxaa lagu hormariyey qiyaaskii baa laga raajix yeelay oo waajib laakiin haddii labadii tacaaruday ee danni lagu raajix yeelo oo maalan awsaaftii iyo axwaashii iyo kasratladille iyo waxyaaba noocaas iyadoo loo adeegsanaya ley dalafkaasaa xoog badan maya buu ku leeyay marka qaadigani kaa danniga lagu raajix yeelay kaa lagu camalfali maayo wa qaala albasriyu abu cabdillaahi albasri isna wuxuu leeyahay in rujixa axaduhumaa haddii midkood la raajix yeelo bidanni danni lagu raajix yeelo fatakyiiru takhyiir iyo door ayaa marka ka furan oo markaa masaladii waxaad mooddaa aqwaalba iyada qudheeda ku jiree waxaa weeye sida raajixa waa unstaa hore oo labada tacaaruday waxba ama danni ha lagu raajix yeelo ama qadci ha lagu raajix yeelaa labada dalaf ee ee maaragtay kafateenka kala kala xoog saa lakala la kala raajixaye waxaa weeye waa lagu camalfalaya ka raajixun baa lagu camalfalaya sida raajixa oo ijmaacu saxaaba arrintaa u deliilaho dee waxaa la hayaa saxaabadii markay deliishadeen innama almaa'u min almaa oo un biyuhu markay yimaadaan maydhigu inuu ka waajibayo caaisha waxay tidhi facaltuhu ana wa rasuulu llahi sal alla ly slm fakhtasalna aniga ayaa rasuulka ayaa maxaan ku dhahdaa samaynay waana maydhannay marka waxaa weeye dee qowlkaas oo deliilka axaadiga hadday doonaan danni iyo waxbay yidhaahdaane markay baabka usuulka ka hadlayaan rag inta agarkooda jumhuurtoodii waxaa weeye dee kaas baa lagu raajix yeelay oo qowlkaas bay saxaabadii o dhan marka qaadatay inkastoo daliil kaleba uu jiri karo waayahay wuxuu yidhi walaa tarjiixa fi اlqaطciyaati licadami tacaarudi wاlmutaahiru naasikun wain nuqila taakhiiru bilaxaadi cumila bihi lianna dawaamahu madmuumun walaa tarjiixa tarjiix ma jiro fi lqadciyaati waxyaabahi qadciyaadkaa tarjiix kuma jiro maxaa yeelay waa licadami tacaarud wax tacaarud ahe baan jirin oo tarjiixu adilada qadciga ah madkhal kuma laha daliilku hadduu qadciya dee waxaad soo ogaatay tarjiixusiisa waa muxuu farac ka yahay farcu tacaarud soo maha tarjiixu wuxuu farac ka yahay tacaarud horena maxaad soo ogaatay yamtanicu ya qaadicaynku inuu markaa dee ay mamnuucta mutanitahay inay tacaarudayaan ayaad soo ogaatay markaa qadciyaadku wax tarjiixa ma leh waa licadami tacaarud kaasi waa qod waayo wuxuu yidhi wlmutaakhiru naasikun wain nuqila waalmutaakhiru kii dembeeyey labada nasee tacaarudayey naasikhun weeye mid nasakhaya weeye lilmutaqadim wain nuqila haba la soo raro التأkhiiru ka dambeeye biاlaaxaadi adilo maaragtay aaxaad haba lagu soo raraya cumila bihi waa lagu canfalaya liأnna dawaamahu mutaqadimka iyo ka horreeyey daa'imnimadiisu madnuunun waa shay danni ah oo la malaynayo marka halkan wuxuu leeyahay dee sida tacaarudka dee waad ogtaado haddii tacaarud yimaado jamcintan uu ku soo wadaayo waa in la jamciyo haddaanay suuragalahayna oo taariikhdii la ogaaday ka dambaa ka hore naasikh u ah oo ka dambaa naasikha wax nasakhaya markaasaa wuxuu ku leeyahay xataa ka dambe haba ahaado adilada lagu soo naqliyey dariiqulaaxaad baa ku yimaadeen dariiqulaaxaad oo macnaha waxay ka wadaan aaxaadkii danni buu faa'iidaynayaadoo ka horna qadci hadduu ahaa dannigii miyaa qadci markaa nasakhaya halkaasay rabaa inay ka hadlaan markaasuu ku leeyahay ka dambe ee mutaakhirka aaxaad baa lagu soo naqliye ee isaga ayaa lagu camalfarayaa naasikhii noqonaya sababtu maxay tahay ka horeba dawaamkiisu waa madnuun hadduu doono ubuudkiisu qadciba ha ahaadee laakiin dawaamka uu daa'imaa oo uu iska sii jiraayo isagu dayl istimraaro u ahaadaa waa madnuun oo waa danni saa darteed markaa ka laazimaysa in la yidhi mutawaatir baa la rido o axaad baa lagu riday ka laazimayso waaba raggii haddii doonaan maarata aan arrintaa ogolayn waayo lianna dawaamahu madnuun macnahaas ka wadaa waayo markaa qowl baa wuxuu leeyahay waa manci oo ka dambe mutaakhirka hadduu axaad yahay waxaa weeyaan ka hore ee mutawaatirka ah ee naskhin maayo waayo waxay keenaysaa isqaadu mutawaatir bilaaxaad saasay leeyihin lakiin qowlkaasaa raajix oo matniga ku sheegay wala asaxu altarjiixu bikasrati اladillati wاlruwaati wala asaxu sida asaxa altarjiixu raajix yeelid weeyaan bikasrati اladilla adilada badnaansheeda wax lagu raajix yeelo iyo wاruwaati wakasrati ruwaati ruwaadda badnaansheeda وكثرة الدليل والرواية مرجح لdى لdى dوي الdراية tnu maraha ku soo maray marka laba masألo halkana ka hadlayaado wax lagu raajix yeeloo haddii adiladu ay badan tahy waa cinda maalik والشhaaفiعي والجمهuر caynkaas ay qabaan adiladu haddii ay kaثraة الأdila waxbaa lagu raajix yeelaa waa qodob abu xaniفaya waxbaa diidan waayahay labadii khabar ee tacaarudayayna kaثraة الruwaa iyada qudheeda waxbaa lagu raajix yeelaa oo markay ka hadlayeen hadiyo goor wujuubu zakaati fi lxuliyi oo kale murajaxaadkooda waxaa ka mid isagoo shanqiidi adwaaa ku keenay ruwaadda saxaabada ayaa markaa badan ee warinaysa maxaan ku dhahdaa in wujuubu zakaati fi lxuliy macnaha waxaa looga jeedaa un haddii maalan laba dayl oo tacaarudaya midna saddex raawi baa wariyey midna raawi keliyaa wariyey kaa markaa ruwaadisu ay badan tahay ayaa lagu raajix eliya dhinacaas wa anna alcamala bilmutacaaridayni walow min wajhin awlaa min ilqaa'i axadihimaa walasaxu sidaa asaxa anna alcamala ku camalfal bilmutacaaridayni labadii tacaarudee lagu camalfalo walow min wajhin wejbaha loogu camalfalay ayaa awlaa ka mudan oo ka awlaysan min ilqaa'i axadihimaa midkood in la ilqeeyo waaye marka horta waxaa weeyaan tarjiixu markuu imanaya sidiisaba waa marka labada daliilada tacaaruday aanay suuragalahay in la jamciyo laakiin hadday suuragal tahay in la jamciyo waa waajibu waljamcu waajibun mataa amkana wailaa fa ilakhiiri naskun buyina markaa in la jamciyo ayaa waajib ah walow min wajhin muxuu ka wadaa walow min wajhin yani wuxuu ka wadaa haba la ysku xambaarayo taqyiid mudlaqiiba ha la qaydayo caamkaa la khasisayo walow min wejhi macnadu waa in kasta oo waxay yidhaahdaan icmaalu daliilayni أwlىa min ihmaali axadihimaa labada daliil oo la camal geliyo ayaa ka awlaysan in midkood la ihmaaliyo oo haddii baabu tarjiix lala yimaado maxay noqonaysaa waa ihmaalu oo haddii naskhi lala yimaado maxay noqonaysaa ihmaalu axadihimaa jamcintuba markaa marka awlaa waa yahay walow sunnatan qaabalhaa kitaabun walow kaana axadu mutacaaridayn labada tacaaruday haba ahaadeen sunnatan sunna ha ahaadeen axadkood ahaada sunno labada tacaarudaya sunnahaasoo qaabalaha uu qaabilay kitaabun kitaab kitaab ka hor yimi nas qur'aan iyo xadiis tacaaruda bay arrintu ha ahaatee waxa weeyaan maxay waa la jamcinayaa oo waxa weeyaan intay suuragal tahay in laysu keeno waa laysu keenayaa wuxuu shaarixu keenaya xadiidkii ayumaa ihaabin dubiqad faqad tahur iyo xadiidkii laa tantaficu min almeydati biihaabin walaa cashab ihaab kastooo la dabqiyo waa daahir iyo ha ku intifaacina maytada ihaab iyo harag iyo maaragtay seetoona marka ka mancigaana waxaa lagu ihaabka marka la manciyeyna qabla dibaaq baa lagu xambaaray marka la baneeyeyna maxaa lagu xambaaray bacda dibaaq waa jamcinte marka waa la kala tawjiihiye oo dee duruqda jamcigu ayaa qudheed in la fahmo muhimaho kole dee waynu kaa soo hadallan umanaya baabu takhsiiska wix laga hadli jiray takhsiis caam iyo khaasin haddii daliilku caam yahay oo la khasiso waa duruquljamci bay ka mid tahay haddii mulaqii mutlaqii la qaydo maxay ka mid tahay duruquljamci haddii labadii daliil midba xaalad gaara lagu xambaaro oo aan isku dhicin saadde xadiidkaanu sheegnayna waa duruquljamci oo ihaabkii haddii laydii kala diidayna waa kii aan la magdin intaan la magdin baa la diiday ka la banneeyeyna waa markii la magdiyey duruquljamci bay noqonaysaa oo labadii xadiid midba meel baa lagu jihiyey waaye walaa yuqadamu lkitaabu calaa sunnati wala الsunaة عalayhi khilaafا lزaacimayhima walaa yuqadamu lama hormariyo arrinkaan isku dhex jiray alkitaabu kitaabkii calى sunati sunna lagama hormariyo wala sunnaةu sunnihiina calayha calى kitaabi lagama hormariyo khilaafan inagoo khilaafayna lizaacimayhima raggaa labadaa sheegtay inagoo khilaafayna waaye oo marka halkanna muxuu ka wadaa wuxuu ujeedaa horta dee labadii daliil hadday mutacaaridaynka hadday sunno yihiin midna kitaab yahay waa kuwaba waa ti la yidhi haddii maxaan ku dhahdaa labada tacaaruday ee kitaabkaiyo sunnadee midkoodna kitaabka midna sunnaha yahay ma la odhanayaa ha la kala hormariyo dee kitaabka sunnaha laga hormariyo masaladan qudhee saddex qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay haddii kitaabkaiyo sunna tacaarudaan kitaabkaa la hormarinaya oo xadiidkii mucaad ee mashhuurka ahaa maxaad wax ku xukumaysaa bikitaab illaah haddaad weydana maxaad ku xukumaysaa bsunnati rasuulilah haddaad weydana maxaad ku xukumaysaa fain lam ajtahidu walaa aalu saasee xadiidkaasoo la ysku hayo dee ma saxeebaa mise saxeeb maaha a'immada qaarkood ba ay saxiix yeeleen in sheekhu albaari uu tilmaamay inuu daciif yahay bay qolaa isdeliishata waa yahay qaarna waxay leey sunnaha baa la hormarinaya waayo sunnuhu waa waa bayaan in la caddeeyo lagu caddeeyo qur-aanka markaa tii wax lagu caddaynaya waa in la hormariya bay leeyihin qaar baa inkaga qowlka raajixa waa taa sheekhu inoo sheegadoo waxa weeyaan mar haddii tacaarudku jiro jamcin iyo hawleedun baa loo gelayaa waxba taqdiim iyo in la yidhahdo kaasaa kaa laga hormarinaya ma jiro ee jamcinteedun baa lagu wadaya labadii wix tacaaruday oo haddii tacaarudkaan yar suurayno oo masaladaas inaan la kala hormarinaynin haddii xadiidkii ahaa maaء الbaحر markii laga hadlaya وطahuuru maaؤuhu alxilu maytatu maytadiisu waa xalaal baa lay caamkaa maytada waxaa soo galay maytadii baxriga doofaarkiina waa kugu hoos jira naskii qur'aankaana wuxuu uhi qul laa أjidu فيma أوuxiya إilaya muxaرamا عalىa طaacim yaطcamuhu إila an yakuna maytaة أw daman masfuuxan أw laxma khinziir laxma khinziirkeeda waxyaaba xaraanta baa la sheegay oo markaa laxma khinsiirka cumuumkiisa maxaa soo gelayaa kii badda iyo iyo kii berriga cumuumkii kitaabka iyo cumuumkii sunnaha ee iska hor yimi xagga khinsiirka ayay isku maandhaafeen marka halkaasaa saddex iibanayaan qaarkood maxay hormarinayaan kitaabka marka waxaa weeye khinsiir oo dhammi ama ku jira badda ama ku jira bannaankae xaaraandhe qaar sunnaay hormariyeen oo markaa maxay xalaaleeyeen khinsiirka yaa qaarna waa jamciyan oo waxay leeyihin halla kala duwo oo maxaa la samaynayaa laxmu khinsiirka doofaarka barriga ordayga dheh yaa ka xaaraan taha ka bannaanna maxaa tiadaa intaas ma fain tacadara wa culima almuta'akhiru fanaasikun fain tacadara hadduu cudurdaarobo oo tacaarudaynkii aan lagu camalfali karayn oo de la jamcin karaynin oo wa culima la ogaado almuta'akhiru yani kii dembeeyey waaqi ahaan loo ogaado fanaasikun muta'akhirku waa naasikh wa ilaa haddii kale oo aan la ogayn muta'akhirkiina rujica ilaa hayrihimaa baa loo noqonayaa daliil kalea loo raadinayaado dee naskhi iyo iyo jamcintoona waxa weeyaa naskhi iyo maxaan ku dhaha dibba ku ron yahay ee tarjiix toona lama loola iman maayo waayahay wain taqaaranaa yacni hadday sinaadaan oo mar wada yimaadaan yani xidhsanaadaan oo mar ay wada yimaadaan macnaha waxa weeye labadii daliilee tacaarudayey faatakhyiiru takhyiir baa sugnaaday in la kala doorto waase goorma in tacadara aljamcu iyo watarjiixu haddii jamcin iyo waxa la yidhaahdo tarjiixba ay cudurdaar noqdeen wain juhila haddii laga jaahi noqday taariikhu taarikhda laga jaahi noqday oo aan la garanayn kii dembeeyey ma taqaarun bay ku yimaadeen mise taakhiir baa ta'ahur baa jiro mid baa mid kale ka dambeeya oo u amkan ay suuragal tahay annasku naskhi uu suuragal yahay rujuca waxaa loo laabanaya ilaa hayrihima hayrkood baa loo laabanayaadoo wixii un markaa daliilkaa la eegaya wa ilaa haddii kale oo aan naskhii la garanaynin yukhayiru naadiru kii naadirka ee mujtahidkaa baa dooranaya in tacadara jamcu jamciga hadduu cudurdaarobo iyo watarjiixu oo fain kaana axadumaa midkood hadduu yahay acamu midka caamsan hadduu yahay min alaakhirka kale fakamaa sabaqa fii baabi takhsiis inoogu soo martay iyo taca agga ah baa loo celiniya marka halkan hadalku waxaad moodaa inu iska hor noqonaya laakiin waa saddex xaalaa ku jira wax weyn maahe haddii jamcintii labadii daliil ay markaa suuragal noqon weydo ama midkood baa mutaqadima ama midkood baa muta'akhira ama waa mutaqaarin ama waxa weeyaan taariikhdaba waa laga jaahil saddex xaalaan ku soo ururin haddii la og yahay muta'akhirka labada daliil ee tacaaruday ta'akhurkooda ka hore waxa weeyaan mansuukh waa yahay waa markaa dee meeshii ka suuroobaysay wixii la odhan jiray naski hadduu aqbalaya weeye waa yahay haddaanu naski aqbalayna dee waa tasaaqata waa yahay ama dee waa wixii wajaba rujuuc ilaa hayrihima haddii dee hore kuu soo sheegay baa loo celinaya waay ta labaad waa mutaqaarinayn oo xidhiidhsan yihiinoo zaman waaxid ayay labada daliilba wada yimaadeen waxaa la eegaya markaa ma la jamcin karaa ee tarjiix ma suuragel yahay haddii arrimahaas o dhan ay suroobi weydo khuyira baynahumaa ila markaa naski ma jire oo waa mutaqaarinayne khuyira baynahumaa buu ihi khiyaar baa markaa laga yeelanaya saddexaad waxaa weeyaan waxaa laga jaahil yahay taariikhdiiba oo ma mar bay wada yimaadeen miyay kala dembeeyeen waaba laga jaahil marka waxaa weeyaan markay caynkaa tahayna dee wuxuu yidhi waxaa loo celinayaa hadday suuragal tahay naskiguna waa la samaynayaa wuxuu yidhi maya wain jahila taarikhu amkana nasku rujica ilaa hayrihima baa loo noqonaya oo daliil kalun baa la eegaya wixii adiladii kale uu tilmaamaynay wa ilaa haddii kaloo aanay naskigii suuragal ahayn dee waxaa weeye ninkii isagaa door laho waase haddii dee jamcigiiyo tarjiixii waasay suurogeli waayeen isagaa markaa door laho markaa labadiibuu kala dooranaya haddii midba ka kale ka caam yahayna adilada markay kala caam noqdaanay sii la yeeli jirayna fakamaa sabaqa iska dhe wabiاllaahi towfiiq qaala musanif raximah اllahu tacaala masأalaة yurajaxu biculuwi اlisnaadi wa fiqhi الraawi wa lugatihi wa naxwihi waxyaabihii murajaxaadka ahaa ee marka adiladu ay tacaarudo lagu kala raajix yeelayay ayuu ka hadlayaa waxay u qaybsamaan waxyaabaha qaarkood biictibaari sanad ayaa loo eegaa oo xagga marka la kala raajix yeelayo mar waxaa la fiiriyaa biictibaari almatni xagga matniga mararka qaarkood biictibaari almadluul waxyaabaha uu tusinayo daliilku mararka qaarkood biamrin khaarij shay khaarij ah oo ka baxsan ayaa loo eegayaa isagaa ku wada keeni doona waayo marka halkan wuxuu ka bilaabayaa xaalu raawi marka raawiga la eegayo iyo waxyaabaha ictibaaraadka la fiirinaya ayuu eegaya iska hadlaya mas'alatun ay haadii tani mas'alatun mas'alo weeye يرجح waa la raajix yeelaa biculuwi اlisnaadi sanadka kor noqoshadiisa iyo sarrayntiisa ayaa waxaa lagu raajix yeelaa wa fiqhi raawiyi ninka raawiga fiqhigiisa ayaa la raajix yeelaa wa lugatihi lugadiisa iyo wa naxwihi naxwihiisa ayaa la raajix yeelaa oo macnaha wuxuu u jeeda halka kan wayntaynu soo maray kahratu riwaa'ah in wax lagu raajix yeelo halkana culuwu sanad haddii laba xadiid ay tacaarudaan oo midna sanadkiisu caali yahay midna sanadkiisu naasil yahay oo waa iska macruuf hadda arrimaha waxba sharax uma baahna sanadkiisa caaliga ah ee ninka mujtahidka ah iyo rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh inta udhaxaysa ay yar tahay ee naasilka ah caaliga ah ayaa la raajix yeelaya waayo wuxuu ixtimaalayaa baa laleeyahay kii naasilka ahaa sanadkii dheeraa ixtimaalu khata baa iman kara iyo hilmaan oo dadku hadday bataanba dee baxhi bay usii baahan yihiin iyo dabagal nisyaanka iyo ilowgaa badan kara ziyaado iyo nuqsaan ayaa iman karta arrimaha awgeed ayaa waxaa la ilaalinayaa culuwu sanadka waxaa kaloo labaysa fiqu raawi haddii labada xadiis ee tacaaruday midna raawigiisu uu yahay nin faqiih ah riwaayadda ha lagu warinaya lafdiga ama macnaba ha lagu warinayee midna aanu faqiih ahayn waxaa la hormarinayaa ka faqiihka ah raawiga faqiihka ah baa la hormarinayaa oo ninka faqiihka ah waxay leeyihiin wa acrafu bimadluulaati alalfaad alfaadu waxay tusinayso ayuu aad u yaqaanaa axkaamta sharcigaa si alfaadda looga ugaadhsanayo oo loogala soo baxayo ayuu aad u garanayaa wa lugatihi baa lagu hormarinayaa raawiga lugadiisa iyo naxwihiisa oo markii uu luqadii iyo naxwihii yaqaano hadday tacaarudaan kii aan isagu luqada iyo naxwaha lagaga fiicnaa kaa yaqaan baa la hormarinayaa waayo wuxuu iska ilaalinayaa wixii khata ah mar hadduu luqadii garanayo oo naxwihii iyo luqadii aad u garanaayo waxa weeyaan in khata ka dhacaad uu isaga ilaalinayaa riwaayaddiisaana lagu kalsoonaanayaa wa waracihi wa waracihi wa dabdihi wa fitnatihi wa waracihi raawiga waraciisa ayaa lagu raajix yeelayaa wa dabdihi dabdigiisa lagu raajix yeelayaa iyo wa fitnatihi dhugla'aantiisa waa arrintaa fahmaya dhugu leeyahay walow rawaa haba wariyo almarjuuxu kii laga raajixsanaa bilafdi lafdigaba wax ku wariye raajixuna bilmacna ha ku wariyaba halka markaa wuxuu ku jamcinayaa qodobadan iyagu waa ninkii raawiga ahaa oo kii kale ka raajixsan wasfi uun markaa qaalib noqonayo xagga marka malaha la eego inuu yani maaragtay run sheegayo oo marka lasii eego inuu raawiga kale ka raajixsan yahay oo ka run badan yahay oo tilmaamaha marka la helo baa lagu horumarinayaa sida waraca qof xalaal miirad badan dabdiga sugidda badan yacni maaragtay alfitna walyaqda soo jeedka oo qof kaafiloo halmaan badan ma aha waa qof maaragtay balaarugsan waa qof fahmo badan marka kii noocaas ahaa ee tilmaamahaas watay ayaa kii aan wadan lagaga hormarinaya kasalg hadday tacaarudaan waayahay oo waxyaabaha dee ninku mar hadduu caynkaa yahay waa ka raajixsan yahay kii kale waxyaaba ay keenaan shaaficiyadoo kale riwaayatu maalik wa sufyaan can abi xaazim wa salmat ibni dinaar almakhzuumi xadiidka uu leeyahay zawajtuka bimaa macaka min alqur'aan riwaayadaas baa ay raajix yeelayaan shaaficiyadu calaa riwaayati cabdilcaziiz bni abi xaazim iyo zaayatu bni qudaama ibni mascuud athaqafi oo bilafdi mallaktuha ku sugnayd waayo maalik iyo sufyaan baa ka cilmi badan oo ka dabdi badan oo ka yaqda badan marka la eego cabdilcaziiz bni abi xaazim iyo zaa'id ibni qudaama saa darteed bay raajix yeelaan walow rawa almarjuux bilafdina wuxuu ga jeedaa hadduu doono lafdiga ka laga raajixsan yahay lafdigii ha ku wariye xadiidka ka kalena macnaba ha ku wariye eh mar haddii tilmaamahaas ay jiraan tilmaamaha ciddii wadata ayaa la hormarinayaa wey macnaheedu wa cadami bidcatihi wa yurajaxu waxaa wax lagu raajix yeelaa bicadami bidcatihi bidca la'aantiisa oo hadday tacaarudaan ru'aayatulmubtadic iyo ninkii maxaanku idhaahda aan mubtadica ahayn ictiqaadkiisu wanaagsanaa yaaban cadaalad ayaan laguba ridin mubtadica bidcadiisi waayo waxaa dhici karta haddii qofkaasi mubtadic yahay inaan bidcadiisa dee riwaayadda lagu ridaynin marka waxa weeyaan bidca la'aanta ayaa markaa lagu hormarinaya adoo ka xusnu ictiqaadkaa la hormarinaya wa xusnu wuxuu uhi wa shuhrati cadaalatihi wa yurajaxu waxaa lagu raajix yeelayaa bishuhrati cadaalatihi cadaaladdiisa oo mashhuur ah oo caan ah ayaa lagu raajix yeelaya waata toddobaad oo hadduu ninkan cadaaladiisu ay mashhuur tahay iyo midaan cadaaladiisu shuhuroobin hadday tacaarudaan kaa cadaaladiisu mashhuur tahay baa la hormarinayaa sifaadkaa hore qudhood waa kula mid oo waraca iyo fidnada iyo cilmiga qofku shuhuroobay iyo kaanu shuhuroobinna iyana waxa weeyaan waa kula mid oo kay shuhuroobeen baa la hormarinayaa wa kownihi musakan bilikhtibaar wa yurajaxu waxaa la raajix yeelayaa bikownihii ahaanshihiisa raa'ogihi musakan uu yahay mid la taskiyeeyey bilikhtibaari ikhtibaar iyo dabagal iyo raacraac lagu taskiyeeyey iyo mumaaraso ayaa la raajix yeelayaadoo qofkii cadaaladdiisa lagu gartay bitaskiya baa laga raaj lagu ogaaday mujtahidkan ikhtibaar uu ku sameeyey iyo mubaarasada iyo dabagalka iyo mucaamalada siyaabaha noocaas tatabuca uu ku keenay midna taskiye uun laga baxshay oo yacni maaragtay cadaaladdiisa cid kale taskiyeysay kaa musaki bilikhtibaarka ayaa la hormarinayaa aw amase akara musakiina aw yurajaxu waxaa la raajix yeelayaa kownihii ahaanshihiisa akara musakiin akara kii badan musakiina kuwa taskiyeynaya ay badan yihiin oo dad badani kay taskiyeynayaan ayaa la hormarinayaa oo kii kale hadday tacaarudaan aan cid badani taskiyeyn haddii laba nin mid taskiyeyso midna hal nin taskiyeeyo kaa inta badan ay taskiyeysay baa la hormarinayaa xadiidkii busra bin oo ahaa man masa dakarahu falyatawada iyo xadiidka dalq labadaas marka waxyaabaha lagu kala raajix yeelayo kusratu musakiinka way soo gelaysaa xadiidu busra in lagu lagu raajix yeelayna murajaxaadkiisay ka mid ahayd wa macruufa annasabi wa kowni ahaanshihiisa macruufa annasabi nasabkiisu miduu macruuf yahay oo la yaqaano uu yahay ayaa lagu hormarinayaa qiila qiil wuxuu leeyahy wamashhuurahu ay mashhuura nasabi nasabkiisu kuu mashhuurka yahay haba la yaqaana maxaanku dhahdaa nasabkiisa kau shuroobay ayaa laga hormarinayaa kii kale oo deetana wuxuu leeyahay hadday tacaarudaan maalan labadii xadiid oo midna uu yahay raawigiisu macruufa nasab midna uu yahay riwaayadiisu qof majhuula waxay noqonaysaa markaa dee kaa nasabkiisa la yaqaana in la hormariyo waa markii wax kaloo dhan dee la waayo unbaa laga hadlaya wixii kalo dhan markay soo afjarmaan waa meelahaas ay imanaysaa markaa reebreebaya wax ama mashhuura nasabkii waxaa dhici karta markaa dee kii aan mashhuura nasabka ahayn ee nasabkiisa la yaqiinay lakiin aan mashhuur ahayn in ismi daciifa iyo wax noocaas ay la mushaarakeeyaan baa dhici karta markaa mashhuura nasabka ayaa la hormarinaya wa sariixi taskiyati cala alxukmi bishahaadatihi walcamal biriwaayatihi wa sariixi taskiyati wa kownihi ahaanshihiisa ayaa lagu raajix yeelayaa sariixi taskiyati taskiyadiisa mid la caddeeyey uu yahay cala alxukmi kii la xukumay ayaa laga raajix yeelayaa bishahaadatihi yacni markhaatigiisa la xukumay oo la oggolaaday iyo walcamali ku camalfal biriwaayati riwaayadiisa lagu camalfalo macnaha waxaa weeyaan waxaa meeshan tacaaruday nin taskiyadiisa la sariixiyo la caddeeyey oo la yidhi fulaanun cadlun hebel waa caadil baa la yidhi oo waa la caddeeyey midna waxa weeyaan markhaatigiisun baa la aqbalo qaadigii maxkamadda iyo markhaatigiisa wuu dhegaystaa ama riwaayaddiisa lagu camalfalaa labadaasi hadday axaadiisuhu tacaarudaan ninkaa taskiyadiisa la sariixiyo o la caddeeyey oo fulaanun cadlun iyo wix iqa iyo wixii kula mida la yidhi kaa ayaa la hormarinayaa waayo wuxuu yidhi wa xifdi almarwiyi marwiga shaygii ee matni naska ahaa xifdinta la xifdinayo ayaa raajix yeelaa oo haddii ay tacaarudaan labadii deliil oo midkoodna raawigiisu uu naskii xafdisan yahay xadiidka matnigiisii midna aanu xifdisanayn oo markaa waxa weeyaan macno iyo ama wax noocaasa ama lafdigii rasuulka aanu ku hadlaynina macnay wax keenayo kaa marwiga xifdisan ee lafdiga xifdisan ayaa la hormarinayaa oo xadiidka abi maxduura laqananii rasuulu اllaahi salى اllahu عalيه wasalam alaadaana tisca caشharaةa kelima wuxuu ii laqimay rasuulku sagaaliyo toban kelmadood oo dee markaa tarjiicii oo la celceliyaa uu soo gelayo riwaayadda cabdillaahi bni zayd bn cabdirabbihiina alaadaanu laa tarjiica fiiha yuu yidhi aadaanku wax tarjiica ma laha shahaado kor loo qaado marna hoos loo dhigo marka waxaa weeye midna wuxuu ku wariyey wuxuu ka wanqalay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wii laqimay buu yidhi aladaana tisca cashara kelima oo wuxuu ka xikaayoonayaa lafdigii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi midna waxa weeyaan lafdigii rasuulka ka xikaayoon maaye isaga ayaa markaa macno sheegaya oo xukunku sheegaya waaya wadikri sababi wayurajjax waxaa lagu raajix yeelaa bidikri sababi sabab sheegistii ayaa lagu raajix yeelaa oo xadiidkii shamlinaya sababta sheegiddeeda iyo kii aan shamlinayna hadday tacaarudaan kii sababta shamlinayey ayaa la raajix yeelaya waayo waa liziyaadati ihtimaami daakiri sabab ninka sababta sheegay ihtimaam gaara ayuu markaa isagu adiladii daliilkii siiyey weeyaan wاtacwiili calى alxifdi duuna alkitaabati wayurajaxu waa la raajix yeelaa bitacwiili yani cuskasho cala alxifdi xifdi la cuskado duuna alkitaabati kitaaba la'aanteed oo taana waa la raajix yeelaa oo waxaa la hor marinayaa riwaayaddii ninkii ictimaadaya xifdiga iyo kii kitaabada ictimaadaya hadday tacaarudaan kii xifdiga ictimaadaya baa la hor marinayaa oo khilaaf baa ku jira markaa ictimaadka kitaabada min hayri xifdin waayo waxaa ixtimaalaysaa bay leeyihiin kitaabkiisa in la ziyaadiyo mar haddaanu xifdisanayn ama in wax laga nuqsaamiyo waxyaaba noocaasaa iman kara marka waxaa weeyaan kaa xifdiga ictimaadaya ee riwaayadta la hor marinaya wa duhuuri طariiqi riwaayatihi wayurajaxu waa la raajix yeelaya biduhuuri طariiqi riwaayatihi riwaayadiisa waddadeeda oo muuqabasho badan oo daahir ah ayaa raajix yeelaya adoo kii kale aan u ka muuqashada badnaa ayaa laga raajix yeelayaa oo taa macnaheedu waxa weeyaan dee waa taxamulka waxaynu naqaanaa xadiidka ilaa siddeed dariiqii bay tilmaamaan oo dee xadiidka lagu soo taxamulo oo samaac min lafdi sheekh iyo qiraa'atu cala sheekh iyo ijaazadii iyo munaawaladii waxyaabii aad soo barateen oo cilmiga xadiidka mustalaxa ku barateen marka waxaa weeyaan haddii nina xadiidka ku keenay ku soo taxamulay waxaa leeyahay masalan samaac oo kale min lafdi sheekh ninna uu ijaazo uu ku haysto oo ayna tacaarudaan waxaa la hor marinayaa kaa dariiqadiisu ay daahir tahay oo samaac ah oo marka dee maaragtay samaac iyo laysu eego ijaazadii way kala horreeyeen dee samaac ayaa horreeyey marka waxaa weeyaan taas ayaa la hor marinayaa shayga masmuuca ayaa calmujaazka laga hor marinaya waayahay wuxuu yidhi wasamaacihi min hayri xijaabin wayurajaxu waa raajix yeelaya bisamaacihi riwaawiga maqalkiisa min hayri xijaabin xijaablii u maqlo xijaablii u maqlo kii xijaabka ka maqlay ayaa laga raajix yeelaya oo haddii xadiidka maqalkiisa midna uu yahay shafahi uu yahay iyadoo aan wax xijaabi u dhaxaynin ninna uu maqlay min waraa'i alxijaab ka aan tooska u maqlay baa la raajix yeelaya sida riwaayadii alqaasim ibn moxamed bn abi bakrin oo caaisha uu ka maqlay ina bariirata cutiqat ama ina bariirata cataqat wa kaana zawjuhaa cabdan way xorowday iyadoo ninkeedu xor addoon yahay oo iyada markaa ka hor xorowday riwaayatu laswadna waxay leedahay innahu kaana xoran bay leedahay marka qaasim riwaayadiisa ayaa la aqbalayaa waayo bilaa xijaabin ayuu ka maqlay waayo waa eeddadii weeye ee aswadna dee wuxuu ka maqlay waxaa weeyaan min waraa'i alxijaab ayuu kaga maqlay min waraa'i alxijaab ayuu kaga maqlay markaa siyaabaha lagu kala hormariyo ee lagu kala raajix yeelo ayay taasina noqonaysaa wuxuu yidhi وكونه من أكابر الصحابة ويرجحه على راجح يلا بكونه أهانشيسا من أكابر الصحابة صحابة أكابر تودواوين كمد ياي أي على راجح يلا وهذه حديث تعارضان من أكابر الصحابة ينكر هذه أي مركا تعارضان وهو أكابر الصحابة أي الله هرمرينيا وهي مجلس رسولك iyo maaragtay la fadhiga rasuulka ayaa badnaa iyo suxbadooda saas ayaa lagu hormarinayaa buu leeyahy waayahay wadakaran wa kownihi ahaanshihiisa raawigii dakaran laboodii uu yahay ayaa lagu raajix yeelayaa khilaafan mukhaalifiina xaal aan khilaafayno lilustaad aw isxaaq alisfraa'ini aan khilaafayno wa haaliثuhaa yacni qowlka saddexaad ee aqwaasha teeda saddexeeya yurajaxu waa la raajix yeelayaa laboodigii fii hayri axkaami الnisaa dumarka axkaamtooda waxaan ahayn labka iyo ninka ayaa la raajix yeelaya riwaayadiisa laakiin wixii axkaamta dumarka ku saabsan iyaga ayaa la raajix yeelaya waayo iyagaa markaa adbad xagga sugitaanka iyagaa ku xoog badan marka taa laga eego wuxuu leeyahay waxaa lagu raajix yeelayaa dakar inuu yahay oo hadday tacaarudaan riwaayat alrajuli wاlmar'a hadday tacaarud dhex yimaado waxaa la hor marinaya riwaayadii ninka waaye aqwaa dabdan ninka ayaa xagga sugitaanka ku xoog badan bay leeyihiin muqaabilkiisu waa mada oo rag iyo dumar marka baabu riwaaya la joogo shahaadada iyo riwaayadu way kala duwan yihiin baabu riwaaya waa isaga mid wax kala raajixsan ma aha marka waxay leeyihiin qowlka qowlka labaadna kaasuu ka soo hor jeedaado maya weeyaan ajaanibkaa laga eegaya waxaa dhici karta haweenaydu inay adbad min arajul inay ahaato ama axfad qowlka saddexaad waxaa weeyaan in la tafsiil la geliyo oo la yidhaahdo riwaayada dumarku haddii uu axkaamu nisaa ay ku saabsan tahayna dumarka ha la hormariyo haddii kalena ragga ha la hormariyo tafsiilkaa la geliyo wa xurran wa kownihii ahaanshihiisa raawiga xorran uu yahay ayaa lagu raajix yeelayaa oo dee haddii riwaayadii ninkii xorta ahaa iyo kii addoonka ahaa ay tacaarudaan waa untii ka horrayso kale kula mid tahay waxa weeyaan ka xortaa baa la hormarinaya waayo addoonku adiya gooraale waxa weeye dacfi buu dareemayay naqsi naqsiga dacfi baa ku jira ay marka waxa weeyaan saas baa la yeelaya waa waa iyadan khilaaf baa ku jira qudheeda wa muta'akhiri alislaami wa kownihi ahaanshihiisa muta'akhira alislaam islaamnimadiisu mid ay dembaysay ayaa lagu raajix yeelaya oo haddii kii islaamnimadiisu dembaysay iyo kii ay horraysay ay tacaarudaan ninkii suxbadiisu ay dembaysay iyo islaamnimadiisu ayaa la raajix yeelaya waayo xifdigiisa waxaa weeye aakhir lamrayn labadii arrinkoodii dembeeyey buu xifdisan yahay oo saas darteed ba xadiidka cabdillahi bn cabbaas ee tashahudka ku saabsan ayay waxay ka raajixiyeen riwaayat ibn mascuud riwaayat ibn mascuud ragna way cagsiyeenoo waqiila qiil wuxuu leeyahay mutaqadimihi yacni kiisii horreeyey islaamnimadiis u horreeyey kaas ayaa la raajix yeelayaa oo ninkaasi dee waxaa weeyaan ziyaado ayuu wataadoo asaalada islaamka isaga ayaa u horreeyey aamid iyo ibn xaaji baa laga soo guurinaya wa mutaxamilan wa kownihi ahaanshiisa mutaxamilan mid xambaartay uu yahay bacda takliif markii la mashaqeeyey uu qaangaadhay caaqil iyo baaqil u noqday gadaasheeda soo xambaarasha uu soo xambaartay baa lagu raajix yeelaya oo taa macnaheedu waxaa weeyaan haddii ay tacaarudaan ninkii xadiidka dhegaystay ee soo xambaartay isagoon qaangaadh ahayn iyo kii soo xambaartay isagoo qaangaadh ah hadday tacaarudaan waxaa la hor la raajix yeelayaa kii maxaan ku dhahay isagoo qaangaadha soo taxamulay oo macnaa xadiidka soo qaatay markuu sheekhiisa ka warinayay sababtu waxay tahay dee ninkaa isagaa maaragtay adbad ah isagaa adbad noqonaya oo riwaayadda markaa dha gudashada isaga si fiican maa duqaangaadh ahaa waayey wakayra mudallisin wa kownihii ahaanshihiisa ayaa lagu raajix yeelaa hayra mudallisin mid tadliisinaya kayrka uu yahay oo haddii markaa tacaarudku uu yahay riwaayatulmudallis waa kii tadliisinayay kii kayrka ahaa oon mudalliska ahayn abaadda tadliiska iyo wuxuu yahay anwaaciisa waa iska garanaysaan hadday iska hor yimaadaan waxaa weeye hayru mudalliska ayaa riwaaya mudalliska kayrkii ayaa riwaayadiisa la raajix yeelaya waana marka dee kaa mudaliskaa riwaayadiis la aqbalayo haddii kale tarjiix dee baabkeed iman mayso weeye waayahay wa samaacihi muxuu yidhi wa wa hayra dismayni wa kownihi ahaanshihiisa ayaa lagu raajix yeelayaa hayra dismayni laba ismiduu saaxiiba hayrkuu yahay oo haddii ay tacaarudaan riwaayaddii ee ninka maxaanku labada magac lahaa iyo ninka hal magacoo keliya lahaa waxaa la hormaraya ninka riwaayadda halka magacale baa la hormarinaya waayo waxaa dhici karta laba magacalaha in hadhowta uu mushaarakeeyo magacaynta mid ka mida mid daciifi inuu mushaarakeeyo oo markaa dee la wadaao dhici karto oo isku magac yihiin oo markaa halkaa dacfi dee ka yimaado iska suuragala waaya wuxuu yidhi wa mubaashiran wa kownihii ahaanshihiisa mubaashiran mid waaqicada la mubaashira inuu yahay baa lagu raajix yeelayaa oo hadday tacaarudaan yacni deliilka midna uu qisada la mubaasharay midna aanu la mubaasharin ay tacaarudaan kaa la baashiray ee hawsha markaa dee xoogaalka u ahaa ila xog dheeraadu hayaaye kaas baa raajix yeelaya isagaa kii kale ka yaqaan saa darteed baa imaamu shaafici riwaayata abiraafic oo guurkii rasuulku maymino u guursaday isagoo xalaal ah oo aan muxrib ahayn buu ka raajix yeelay calaa riwaayat ibni cabbaas oo isagoo odhanaya waa muxrib buu yidhi waayo abaaraafic baa muxuu ahaa kaana asafiiru fii daalika kii safiirkaa ergega ahaa ee rasuulka iyo u dhexeeyey maymuuna ayuu ahaa markaa waaqicadii isagaa la baashiray riwaayadiisaa markaa xoog badan ibnu cabbaasna waaba yaraa wa saaxiba alwaaqicati wa kownihii ahaanshihiisa saaxiba alwaaqicati dhacdada saaxiibkeedii uu yahayna waxa weeyaan taana waa lagu raajix yeelaa oo qisada nafteeda haddaynu u soo noqonno maymuuno oo kale waxay ahayd yacni tii saaxiibulwaaqicada lahayd oo hawshan guurka lahayd bay ahayd xadiidka saxiix muslimkana waxaa ku sugnaa tasawajahaa wa huwa xalaalun inuu guursaday in hadalka ay ku hadashay inuu guursaday isagoo xalaal ah marka iyadaana saaxiibatu qiso ah waa raajix yeelaya cabdullahi bn cabbaas xadiidka waa laga raajix yeelaya wa raawiyan wa kownihi ahaanshihiisa ayaa lagu raajix yeelaya raawiyan uu yahay mid la wariyey bilafdi lafdigii lagu wariyey lafdigii baa lagu wariyey oo taa macnaheedu waxaa weeyaan hadday tacaarudaan nin xadiidka macnaha ku wariyey iyo mid lafdiga ku wariyey amase ka shakiyey ma lafdi baa lagu wariyey mise macne waxaan raajix yeelayaa maxay kii lafdiga ku wariyey walam yunkirhu raawi اlasl lafdigii buu ku wariyey walam yunkirhu yani wa kownihi ahaanshihiisa dhammaan wa kownihi ahaanshihiisa ayaa lagu raajix yeelayaa lam yunkirhu yani xadiidka aanu inkirin raawi اlasl asalka kii wariyey farac aanu ku inkirin ayaa lagu raajix yeelaya oo tanna maxay tahay waxaa weeyaan haddii maalan khabarkaas ninkaa wariyey laba xadiis baa tacaaruda oo midna xadiidkiisa sheekhiis wax ka wariyey baa ku inkiroo yidhi maa rawaytahu igamaad warin adeeriga waxgaad ka keentay igamaad warin buuba yidhi hadday doonto hadalkiisa ayaan la aqbalinba hadday doonto midna waxa weeye cidi kuma inkirin raawiga asalku faraca kuma inkirin hadday labadaas tacaarudaan kii aan lagu inkirinaya raawigii asalku aanu ku inkirin faraca kaas ayaa la hormarinaya wey waayahay wuxuu yidhi wa kownihii wa yurajax waa raajix yeelaa kownihii ay rawiga ahaanshihiisa fi saxiixayni saxiixaynka uu ku sugan yahay taas baa la raajix yeelaa oo haddii maxaan ku dhahdaa xadiidkan uu saxiixaynka ku sugan yahay ninkan raawiga ahi ee xadiidka warinaya waxaa laga hormarinayaa wixii ama midkood ku sugan ama maxaan ku dhahay calaa shardihimaa ah oo aanay soo saarin ama kutubta kaleo ku sugan baa laga hormarinaya والqول فالفعل فالتقرير والفصيح لا زاaئdة الفaصاaحة intaa hadduu ka soo baxay wxii laodhan jiray باعtiباar السند halkana wuxuu gelayaa التarجيiح بxasaب المaتن xagga matniga marka laga eego ayuu halkana ka gelayaa waxyaabaha iyana lagu kala hormarinayo tacaarudkii والqول ويuqadم waxaa la hormariyaa alqول qowlka ayaa la hormariyaa oo kii kale ficilka laga hormariyaa falficilu ficilkii ayaa la hormariyaa faataqriiru taqriirka ayaa markaa ku xiga oo macnaha waxaa weeyaan halka kan haddii qowl iyo ficil ay tacaarudaan yuqadamu اlqowl qowlka ayaa la hormarinayaa qowlka ayaa la hormarinayaa waayo dalaalada qowlku waa mutafaqa waa la isku waafaqsan yahay laakiin ficilku muxuu ixtimaalaa ikhtisaas buu ixtimaalaa oo khusuusiyaadka rasuulka ficilku inuu yahay ayaa markaa ixtimaalkaasaa ku yimi waayo ficil iyo taqriir hadday isu yimaadaanna kee la hormarinaya fal ficil baa la hormarinaya oo taqriirka iyo ficilkana dee ficilka oo wuxuu sameeyey rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi taqriirkana dee ma samayne wuu unkiray weeyaan waalfasiixu laa zaa'idu lfasaaxati wa yuqadam waa la hormarinayaa alfasiixu alqowlu alfasiix qowlkii fasiixa ahaa ee waadixa ahaa ayaa kayrkii laga hormarinaya laa zaa'idu lfasaaxati laa yuqadamu la hormarin maayo zaa'idu lfasaaxati fasaaxada ziyaadadeeda cala fasiix laga hormarin maayo waa binaana cala asaxi qowlka asax haddaan ku binayno ku dhisna wey marka halkanna waxaa weeyaan qowlkii lafdigii fasiixa ahaa iyo lafdigii rakiiga ahaa baa iska hor yimiin laba lafdibaa axaadiista lagu kala wariyey midna lafdi rakiigu ku wariyey midna lafdi fasiixa waxaa la hormarinaya ka fasiixa baa la hormarinaya waayo aqbalka la aqbalayo lafdiga rakiiga ah baa khilaaf ku jiraado inkastoo dee la ogol yahay riwaaya bilmacnaa laakiin waxaa weeye rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lam yantiq ilaa bilfasiix hadal fasiixa mooyaane wax kale kuma hadlin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaa ixtimaal baa halkaas soo gelaya halkan uu yidhi laa zaa'idu lfasaaxatina macnaheedu waxa weeyaan si asaxa waxa weeye midna dee waa hadal fasiixa midna waa ka sii afsaxsan yahay markay halkaa taagan tahayna ziyaadadaa la odhan maarayo kaa afsaxa ah ayaa ka fasiixa laga sii raajix yeelaya la odhan maayo waayo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh labadaba fasiix iyo afsax intaba uu ku hadlay oo laasiyamaa marka uu maaragtay goobtiisa ay joogaan dadaan afsaxa sii garanaynin inuu fasiixa ku hadlay waa shay sugan bay leeyihin muqaabilu asaxaba isagu wuxuu leeyahay yuqadamu alafsax liannahu afsaxu alcarab buu rasuulku waa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo way fogtahay bay leeyihin inuu ku hadlay rasuulku waxaan afsaxahayn wاlmujtamilu عalى ziyaadaة wاlwaaridu bilugaةi qurayشhin wayuqadamu waa la hormarya almujtamilu kii kulansanayay calىa ziyaadatin ziyaado ayaa la hormarya oo kaan ziyaadada wadin baa laga hormarinaya si axaadiistii maalan ciidaynka marka laga hadlayo qaarna toddoba takbiiro ay tilmaamayaan qaarna afar takbiiro ay tilmaamayaan waxaa la hormarinaya marka ka ziyaadada wata ayaa la hormarinaya waayahay wuxuu yidhi waalwaaridu biluغati quraysh walwaaridu wayuqadamu waa la hormarinayaa alwaaridu kii soo arooray biluغati quraysh quraysh lugadeeda kii ku soo arooray baa kayrkeed laga hormarinaya oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh de luqatu quraysh baa qur-aankuna ku soo degay isaguna ku hadlay markaa carabta kale lugadooda waxaa looga hormariyey waxaa weeyaan dee waxaa dhici karta inay ku wariyeen macno ku wariyeenoo halkaa ixtimaal baa yatadaraq caleyh alkhaal baa markaa soo geli kara khaal baa soo geli karaa marka waxaa wey lugadan quraysh hadday labadaas tacaarudan kaasaa la hormarinaya waayahay waalmadaniyu wayuqadamu waa la hormarinayaa almadaniyu kii madaniga ahaa ee reer madiine ahaa ayaa waxaa laga hormarinaya kii makiga ahaa oo dee kaa madaniga ahay macnaha waxaa weeyaan wuu dembeeyey oo islaamnimadiisi ayaa dembeysay oo meeshaasu ku dembeeyey madiine ayaa markii dambe dee rasuulku usoo hijiraday salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa ka dambaynta u ka dambeeyey marka oo macnaha matnigii baa laga hadlayaa xadiidkii madaniga ahaade ee macnaha markii dambe ee markuu madiine yimi rasuulka uu ku hadlay iyo kii maxaan kule markii maka uu ku hadlay kaa madaniga ah ayaa markaa raajix yeelayaa buu leeyahy kaas ayaa la hormarinayaa waayahay wuxuu yidhi wlmushciru biculuwi sha'ni rasuuli lahi sal slam walmushciruka ku dareensiinaya biculuwi sha'ni rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka sha'nigiisa sarrayntii ka ku dareensiinaya baa la hormarinaya oo kaan ku dareensiinayn baa laga hormarinaya kaasaa laga hormarinaya oo macnaha waxay leeyihiin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kullamaa markaa dee uu dacwadda iyo khayrka sii wadaba waxay noqonaysay sha'nigiisu inuu yasdaadu lam yazal yasdaad oo kama zuulay inuu sii kordhayo oo maxaan kule sharaftiisa iyo maaragtay wanaaggiisu sii kordhayo marka fii tajadudin calaa dawaan buu ku jiraa oo de waxaa weeye diintuna marka way sii cisoobaysay oo way sii kor noqonaysay marka wixii ku tusinaya daliilka ku tusinaya culuwu sha'nihi iyo kaan ku tusinayn kaa ku tusinaya ayaa raajix yeelaya wاlmadkuuru fiihi اlxukmu maca alcillati wayuqadamu waa la hormarinayaa almadkuuru fiihi almadkuuru kii la xusay fiihi gudihiisa lagu xusay alxukm xukunkii lagu xusay maca alcillati cillo maceed ka ayaa la hormarinaya oo haddii maxaan ku dhaha xadiid lagu sheego xukunkii la sheego iyadoo cilladii ay la socoto iyo haddii cilladii aan lala socodsiine xukunkii oo keliya la sheego oo labada xadiid ay tacaarudaan kaa cilladii xukunkii wata iyo kaa xukunkii oo keliya wata waxaa la hormarinayaa kaa cilladay xukunka wata waayo waxaa ku jirta markaa ihtimaam ninka markaa xadiidkiisu cilladii wato kaas markaa ihtimaam buu wataa weeye ziyaada tusaalaha waxay ku keenayaan man bedela diinahu faqtuluuhu qofka diintiisa bedela dila marka waxaa ka hor yihin xadiidkii diidaya dumarka in la dilo dumarka in la dilo oo dee qofka diintiisa bedela waxaa soo galay dumar iyo ragba way soo galeen marka waxaa la leeyahay xadiidka kan markii la sheegay xukunkii iyo cilladii oo riddadiiba meesha ku jirto man bedela diinahu riddadiiba markaa cilladiiya faqtuluuhuna waa xukunkii cilladii xukunkii kaa la sheegay ayaa laga hormarinaya ka kale ayaa laga hormarinaya oo ikhtilaafka dukuurada iyo unuusaduna halkan dee wax ictibaara markaa malaha wey waayahay wاlmutaqadimu fiihi dikru اlcillati cala alxukmi wlmutaqadimu wayuqadamu waa la hormarinayaa almutaqadimu fiihi yani almutaqadimu kii la hormariyey fiihi gudihiisa dikrulcillati cillada sheegisteeda lagu hormariyey cala alxukmi xukunkii laga hormariyey waayo calaa cagsi baa laga hormarinaya oo macnaha waxa weeyaan xadiidkii la sheegay cilladii intaan xuunka la sheegin oo cillada la hormariyey yaa la hormar wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahumaa cilladii baa la sheegay oo sariqadiia waa la hormariyay dabeetana xuunkii ayaa la raaciyey cagsigeeduna waa jiraado waxa weeyaan in la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa cilladiina ha dambayso xuunkiina ha horreeya oo kale wacakasa naqshawaaniyu ninka la yidhaahda arrintaa wuu cagsiyey oo bimacnaa ka soo horjeedkeeda ayuu raajix yeelay wamaa fiihi tahdiidun aw ta'kiidun wamaa kaana cumuuman muطlaqan calaa di sababi ilaa fi sabab wamaa ayladii kii baa la hormarinayaa fiihi gudihiisa uu ku sugan yahay tahdiidun tahdiid uu ku sugan yahay iyo hanjabaad aw amase ta'kiidun adkayn ay ku sugan tahay oo kii ka marhnaa labadaas baa laga hormarinayaa oo macnaheedu waxa weeyaan haddii tahdiid uu ku jiro oo shay tahdiid leh xadiidka uu ku jiro ka kale ee maaragtay aan ka hor yimina wax tahdiida aanu lahayn kaa tahdiidka ee hanjabaaddu ay ku jirto ayaa la hormarinaya man saama yowma ashak faqad casha abulqaasim qofka maalinta shakiga sooma waxa weeye abulqaasim buu caasiyey tahdiid baa markaa ku jiray hanjabaad waxaa laga hormarinaya bay leeyihiin axaadiidta markaa dee tarkiibinaysaa ee fadaa'il acmaalka ee sunnayaasha soomka tarkiibinaysa cumuuman tarkiibkaa maxadiga ah tanaa laga hormarinaya bay leeyihin waaya waxyaabaha ta'kiidka ah oo ta'kiidkuna wuxuu noqon karaa dee haddii maalan xadiidkii ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni weliya fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail saddex jeer baa markaa lafdiga rasuul ku dhawaaqay marka waxa weeyaan xadiidkaas iyo xadiidka odhanaya alayimu binafsihaa min waliyiha alayimu axaqu binafsihaa min waliyiha tii carmalka ahayd iyadaa nafteeda ugu xaqle weligeeda waa haddii la yidhahda markaa bixasabi daahirka loo eego oo alayimu axaqu binafsihaa min waliyiha haddii la yidhahda daahirkeeda waxaa laga fahmayaa weeye way isguurin kartaa haddii waa laga fahmaya iyadoo macnaha lagaba fahmaynin haddana haddii taa la yidhaahdo oo la yidhaahdo axaqu binafsihaa min waliyiha waxaa weeyaan waa xagga daahirka inay wax guurin karto nafteeda ay guurin karto haddii xaggaa laga milicsado wey tamhiil baa looga jeedaaye waxa weeyaan waxaa la hormarinayaa fanikaaxuha baail fanikaaxuha way kani taakiid buu wataa mu'akidaad takaana ma laha wamaa kaana cumuuman muطlaqan calaa di sababi ilaa fi suurati fi sababi wamaa iladii kii baa la hormarinaya kaana ahaaday cumuuman muطlaqan cumuum mudlaqa ahaaday calaa di sababi calaa cumuumi di sabab cumuumkii sababta u saaxiibkaa baa laga hormarinayaa ilaa fi sababi suuradii sababta mooyaane oo tanna wuxuu leeyahay hadday tacaarudaan laba caam oo midkoodna sabab ku yimi midna uu mudlaq yahay haddii tacaarudku uu yahay fii hayri maxalli sabab meesha sababta boos aan ahayn tacaarudku hadduu yahay mudlaqaa la hormarinaya haddiise maxallu saab meesha sababtu ku sugantay ee tacaarudku ka imanayo duu saabka ayaa la hormarinaya waayo waxay yidhahdeen suuratu saab qadciyatu dukhuul oo mawduucan laga hadlaya marka cumuumka afraaddiisa yacni shaygan sababtan la sheegay ayaa maxaan ku lehay qadciyu dukhuul ah inkastoo tan kale baa alcibratu bicumuumi lafdi ay yidhaahdaan laakiin waxa weeye adugu cumuumka ayaa la hormariyaa marka ay laba cumuumoo tacaaruday ay yihiin oo midna sabab lehi midna aanu sabab lahayn cumuumkaas waa marka aan maxalka tacaarudka iskaga dhacaya anaan ahayn maxalla saabka laakiin fii suurati sabab haddii maxallu tacaarudku u yahay waxa weeye taas tasaabtale baa la hormarinaya cumuumka sababku wata والعام الشرطي على النكرة المنفية على على الأصح ويقدم والأورمرين يا العام عامك الشرطي عامك شرطها شرطي لو نسبي ومعنى شرطي كيمني على النكرة بقى الأورمرين يا النكرة دي المنفية الأنفين على أصح ولا صحة قبنا وعمومكم يلو كيمني دي واسكتغاناي فهويان ومن إيما iyo ay iyo wixii kula mida buu ka yimaadaa nakira fii siyaaqi nafyi cumuum baa ka yimaada labada cumuum ee noocaas hadday tacaarudaan waxaa la hormarinayaa bay leeyihiin cumuumkii maa iyo man iyo wixii kula mid aha shardiga ku imanaya baa la hormarinayaa sababto waxay leeyihiin kaasi macna tacliil buu wataa shardiyadaasi macna tacliil baa ku jira isaga ayaana markaa maqsuudka dusintiisa ku xeel dheer bay leeyihin waa markaa bina'an calaa saxadu ku yidhi dee hadal baa ku jira weliba dee siiba waxaa lanoo sheegay haddii nakira fii siyaaqi nafyi min iyo waxaas ay galaan waa nas sariix bay waxay ku yihin waxa la cumuumka waa laga yaabaa taa qudheeda in hadalkeedu marka aad weynaanayo waayahay wuxuu yidhi wahiya cala albaaqi wahiya nakiratu fii siyaaqi nafyi tuqadamu waa laga hormariya cala albaaqi inta soo hadhay cumuumaka ah oo siyaaq alcumuumkii kalmucarafi bilaam kii laamkii lagu macrifeeyey kii idaafe ku macrifoobay wixii noocaas oo dhan waxaa weeye nakira fii siyaaqi nafyi ayaa laga hormarinayaa buu leeyahy waljamcu almucarafu calaa maa waman wayuqadamu waa la hormariyaa aljamcu jamci waa la hormariyaa jamci almucarafu la macrifeeyey oo laam iyo dimaalba wax lagu macrifeey misalaam waa ti laqowyinta iyadu khilaafkeedu xagga naxawaya waaye bal laamka baa iska soo qabo oo jamci almucarafu bilaam laam lagu macrifeeyey idaafaya wixii kula mid a calaa maa iyo waman ayaa laga hormariyaa oo haddii laba deli tacaarudaan oo cumuum ah oo midna cumuumkiisu macrifadaa ku yimi jamaca mucarafkaa ku yimi midna maa iyo waman oo istifaamiyatayn ila shardiyadu ka soo hadleen maa iyo wamankii aan ahayn shardiyataynka istifaamiyataynka ahaa waxaa la hormarinayaa jamaca la hormarinaya cumuumka jamaca ayaa la hormarinaya sababtu maxay tahay